wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ayaa gaari gurmadka degdega ah ee ambalaas ku wareejisay maamulka gobolka sarara munaasabada wareejinta gaariga ambalasta ayaa waxaa goob joog ahaa wasiire ka tirsan maamulka somalilan agaasimeyaal maamulka gobolka sararka degmada caynabo iyo marti sharaf kale doctor axmed siki maxamuud jaamac agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ayaa ka warbixiyay wareejinta gaariga bitaalka ballaadhintiisii maanta way idinku jirtaa ambalaaska wuu idinku jiraa wasiirka intaa u dhaafaya laakiin ambalaaskan ma laha caynabo keliya mana laha oog ambalaaskan waxaa le gobolka saraar gobolka saraar baa mas-uulka isuduwaha iyo gudoomiyaha gobolka oo ugu horeeyo oo mas-uuliyadda kala xisaabtamaya isuduwaha mas-uulka gobolka saraar baa ambalaaskaas kale waxaan ka codsanayaa iyagana maan doonaya inaan fariin halkan iganu mariyo dardaarana cidda aad u dhiibanaysaa in noqoto cid mas-uula cid ka mas-uul noqonaysa waa asad aynu leenaho dowladdu leeday alidhuux xaaji cabdi iskudubaha wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ee gobolka sarar iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjoogaha munaasabadda ayaa si wadajir ah uga hadlay baahida caafimaad ee ka jirta gobolka iyagoona u mahadceliyay wasaaradda caafimaadka somalilan wasaaradda caafimaadka wasiirkii iyo agaasimihii wada socdaan baraday saddex sheer idiin yimaadeen boqolkii casho oo dhammaan wixii gobolku u baahanya wuu ka helayaa lambar wanna dee waxaa ka mid a ee laga soo jawaabay haddoo ambalaas laga soo jawaabay wixii kaleo ay ka soo jawaabayaan marka annaguna waxaan leenahay wasaarad ahaan wasiiradii gobolka anuu joogay aniga wasiirkii kale ee hadeer hawsha ku maqan baahihii hore aynu haddaynu nahay gobolka aynu tilmaannay iyo waxa iska beddelay iyo waxa cusub ee inagu soo kordhay inay xooggaal u noqdaan ayay maanta inoogu yimaadeen taga dhulka goolihii taga halkii baad ku tagteen oo difaac kaga jirtaa ilaa hadda aad iyo aad baa ugu mahadsan gaariga ambalaasta ah ee lagu wareejiyey maamulka gobolka sareer ee somalilan ayaa door muhiima ka qaadan doona dardargelinta adeegyada caafimaad ee bulshada ku nool gobolkaasi